nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korrimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dastuurka dalka awood intee la-eg ayuu siinayaa dhallinyarada waxaynala fadhiya martida kale ah xawaari baashi iyo cabdimaalig nabadoonka farsamadu waa yaasriyoome tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo axmed haadi marka aan dib ugu noqonno taariikhda aadanaha dowrka dhallinyarada ee isbeddelka bulshada waxa uu ahaa mid muuqda waxay ka qayb qaadan jireen howlaha dadweynaha sida dhaqdhaqaaqyadii xorriyad raadinta welina bulshooyinka caalamka waxay ku leeyihiin kaalin durugsan inkastoo dalal badan ay hoos u dhigeen kaalintii dhallinyarada sida inay xilal ka qabtaan kolba maamulka dawliga ah ee jira balse daayartu waa dad tamartu ku badan tahay oo leh filasho sare oo dhanka nolosha ah nasiib darrase siyaasiyiinta maanta qaarkood waxay dhallinta ka dhigeen kuwo aan saamayn buuran lahayn tirada da'yarta u dhaxaysa shan iyo toban ilaa soddon jirka si aad ah ayay dunida ugu sii kordhaysaa waxaa jira fursado iyo caqabado ku xeeran dhallinyarada si dadban iyo si toos ahba caqabadahaas waxaa ka mid ah in si qaldan loo isticmaalo xoogga dhallinyarada da'yarta ugu badan waxay ku nool yihiin dalalka soo koraya sida afrika aasiya iyo laatiin amerika da'yartu waa mustaqbalkeenna waxay leeyihiin tamar u gaar ah iyo xirfado dabiici ah oo ku duugan kuwaas oo u baahan in la daha qaado lana hormariyo aad ayay muhiim u tahay in dhallinyarada aqoon lagu maalgeliyo si ay u noqdaan kuwo la yimaada howlgudasho hufan waxay kaalintooda muujin karaan marka ay furfurnaan ka jirto siyaasadda sharciyada dalkana aysan da'yarta shuruudo kaga horjoogsan ka qaybgalka howlaha muhiimka ah haddaba dastuurka dalka awood intee la-eg ayuu siinayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaana la rogrogaya martida waxaa ka jawaabidda su-aashaas ku hormaraya xawaari baashi aad iyo aad aa u mahadsan tahay waxaa u malaysaa dalkeena inuu hadda aada u hana qaaday oo wado fiican ku socdo maalmahan waxaa socday barnaamijyo oo ka socday gobolada dhammaan oo dhallinyarada la horkeenayay dastuurka dalka taasina waxay ku tusinaysaa in awooddii dhallinyarada ee soo noqotay awooddii dhallinyaradana ay aada usii kordhayso waxaan leeyahay dhallinyarada haddii ay sameeyaan isutag iyo wax ka qabasho ama ka qayb qaadasho dhanka siyaasadda iyo dhammaan dhammaan howlaha dastuurka dhammaan uu xuquuqu siinayaa wayna leeyihiin ilaa haddana saan qiyaasaayo boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaa iyo toddobaatan iyo shan lagu sheegaa dhallinyarada marka awood xoogan ay ku yeelan karaan dastuurka waa tahay waad mahadsantay isla weydiinta haddii aan hordhigo in cabdimaalig dastuurka dalka awood sidee ah ama awood intee leg ayuu siinayaa dhallinyarada soomaaliyeed haatan la joogo dhallinyarada dastuurka wax awooda u siinaya ma jirto waxaana hadda jira sharciyo la adeegsado sida for bonty five oo kale oo ah waxaan ku qornayn dastuurka oo lagu dhaqmo taas ma siinayso dhallinyarada wax awooda oo reerba wax lagu soo xulaa haatan la jooga marka dastuurka loosoo gudagalo dastuurka hadda la qore oo qabyo qoraalka aan weli la dhammaystirin haddii dhallinyaradu iyadu kacdo kacdoon samayso waxay noqon doonaan quwadda ugu weyn laakiin hadda farqooyinkiisa awoodo uu siinay oo jira laakiin awoodahaas weli ma hirgelin ansixinta sharciga ayay ku xirantahay in awood dhalinyaradu ay ku hesho ayaga ayaan issoo muujin karaa cabdifataax haddii aan ku laabto waxaa jiray kulan dhalinyarada iyo dastuurka looga hadlay sida aad ka dhawaajisayba kulamadaas maxay dhalinyaradu kusoo bandhigeen maxaase loogu sheegay
waa mahadsan tahay hadi barnaamijkaas ama seminaaro wuxuu ahaa ilaa iyo laba maalin ka socday magaalada muqdisho oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka sidoo kale ay qabanayeen urur kamid a ururada ka jira gobolka banaadir waxaana meesha ku casuunaa dadka waayo aragga u ah dastuurka haddii ahaan lahaayeen lag jarar oo jaacada wax ka bixiyo dastuurka wax ka yaqaana iyo sidoo kale wasiiro iyo wasiiro dowlayaal iyo la taliyaal oo dhanka dastuurka ah dhallinyarada waxay inta badan aada uga doodayeen waxay ahayd halkee laga heli karaa xuquuqda dhallinyarada sideena loo heli karaa su-aalaha inta badan laisweydiinaya ahayd marka waxyaabaha ugu badan oo laisku soo hadal qaadayna waxay ahayd dalka waxaa ka jira four point five wasiir ama isheeg markii la magacaabayo waxaa lagu magacaabaa qabiil sidee qofka dhalinyarada ah uu kusoo bixi karaa una uga qayb qaadan karaa siyaasadda wasiir marka hore inuu ka bilaabo waxyaala kusoo hadal qaada waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaare laga dhigi karo tusaale da la- shan iyo labaatan sano oo kale ina weli ay ku jirto qabi qoraalka dastuurka een, inta badanna weli laga hadlaayo een, waxyaabaha inta badan aada looga hadlaayana aada loo dhaliilayana waxay ahayd dastuurka aan lagu dhaqmaynin waxa keenana waxay tahay culeysyo ka jira een, nidaamka dastuurka dalkan waxaa u malaysaa boqolkiiba boqol inuusan fahansaneyn nidaamka dastuurka qof walbana uu ka akhrisanaya ama uu isticmaalayo mees isaga keliya ka qusaysa Een, marka barnaamijyadaas waxaa aada looga hadlaya dardargelinta iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada inay dib u fiiriyaan dastuurkan wixii ka maqanna ay ku daraan wixii macnaha oo aysan u cuntamaynin inay ka saaraan oo ra- aragti ahaan ay ka dhiibtaan barnaamijyadaas inta badan saas oo kale oo ka een, oo ka hadlaya ansiyo cabdimaalig kulamadaas een, sideed u aragtaa mira dhal inay noqon karaan in kale si guud aragtidaada Eh, waa mahadsan tahay Eh, xaqiiqatan dhalinyarada mar waliba ay kulmaan waxaa ka kala imaanaya afkaaro kala duwan Eh, waxa dalkan iska lehen oo la dhaho dalka way leeyihiin waa dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan walow aan aaminsanahay intaas inay ka badan yihiin boqolkiiba sideetan iyo shan ay gaarayaan Eh, dhalinyaradu inay dastuurka akhriso hirgeliso lagu dhaqmo ayaga unbay ku xiran tahay ayaga unbaana laga rabaa Eh, waxa dastuurka iskale sharcigan iska lehna waa ayaga Eh, hadda odayaashu waaba iska sii baxeenba Eh, dastuurka hadda qabyo qoraalka ahna waxaa ka awood badan boqolkiiba boqol ee dhaqamada lagu dhaqmo sida four point five oo kale oo dastuurku meel uu kaga qoran yahay ma jiro xaqiiqatan ee sidii shirka carta lagu soo ansixiyey unbuu u joogaayo waa xeer ama waxaa weeye saami qaybsi lagu qaybsanayo xilalka kala duwan ee wadanka ee hadday rabaan mustaqbal ifaya ee qurux badan oo qiimo badan dhalinyaradu wax ay ku xiran tahay sharciga maanta la qorayo inay qayb ka noqdaan sida isku imaantika iyo siminaarada laga qabanayo wasaaraddu ay qabanayso eh, waxaan u mahadcelinayaa eh, wasaaradda dastuurka waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa ururka maslaxa qaran oo soo qabanqaabiya kulankaas aadka iyo aadka u quruxda badnaa ee dhallinyaraduna ay qaybta ka ahayd ee quwaddu dhallinyaradu ayaga ayay ku xiran tahay haddii la rabo in laga gudbo four bonty five-na waa in sharcigan la ansixiyaa sharcigana ku jirto quwad muuqata ee dhallinyaradu ay leedahay sidaan aaminsanahay way ku jirtaa dastuurka laakiin weli lama ansixin waa tahay waad mahadsantihiin qaybo hore ayaan ku guda jirnaa Een, markaan eegno ilaalinta sharciyada dalka dowr intee laga ayay ku leeyihiin dhalinyarada Een, waxay ku leeyihiin mid aada iyo aada u sarreysa Een, sababtoo ah hadda waxaa dalka maamula waa dowlad dowladda waxay ka kooban tahay een, waxa la yidhaahdo een, sharci dejin fulin iyo maxkamaddii saddexdaas dhalinyaro way ku jiraan oo boqolkiiba boqol way ku jiraan Een, waxay ka qayb qaadan karaan marka in dastuurka ay aada u hirgeliyaan ayna dhaqankiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisa dhanba ay wada keenaan Een, ilana wasaarad walba dhalinyar ay hoos tagtaa oo dhalinyar ka shaqeysa oo waxaas dhan wada sameysa marka haddii dhalinyarada ay ka qayb qaataan ayna u istaagaan hirgelin boqolkiiba boqol ay sameyn karaan isla weydiintaas cabdimaalik aan hordhigo een, ilaalinta sharciyada dalka een, dowr intee laga ayay dhalinyaradu ku leeyihiin ama mas-uuliyadaas ilaa intee ayay qaadi karaan xaqiiqatan ilaalinta sharciga waa mas-uuliyad aada u weyn dhalinyartuna qayb weyn bay ka qaadan kardhaa hadday ayagu fakeraan isku tashtaan hal mid ay noqdaan Eh, dal waliba oo dhismo qurxoonaado qiimooba oo shuruucdiisa la dhiso waxaa qayb ka qaata waa dhalinyarada sida aan ognahay dhalinyaraduna waa waxaa waaye waa seef laba af leh haddii lagu talagalo in dalkaas lagu dumiyana waa lagu duminayaa hadday ayagu iskugu talagalan dalka dhisaan way dhisi karaan Eh, sidaas awgeed waxay kaga qayb qaadan karaan dhalinyaradu waa wada aqoon-yahano maanta qof wali wuxuu ogyahay dhibkii lasoo maray dalkeenu soo maray Eh, wax walibana waxa ay ku xiran tahay in sharci kala dambeyn la helo hadday dhalintaasu hoggaan helaan la tababaro oo ayaguna isdhiiro geliyaan waxaan isdhihi karaa shuruucda iyo dejinta iyo hagaajinta dowladnimo qayb weyn bay ka yihiin maadaama ay yihiin boqolkiiba siddeetan iyo shan haddii aan usii gudubno caqabadaha dhalinyarada markan haysta ee ka haysta inay sharciyada een, dowr ku yeeshaan een, siyaasadda ay kaalin ku yeeshaan kuwa ugu waaweyn xilligan la joogo maxaa ka mid ah Een, waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo haysta waxay tahay een, oday Een, maanta markii siyaasadda la dhaho ka qayb qaadasho waxay u baahan tahay inaad kasoo geshid ama xildhibaan ama dhankaas oo kale tusaale marka aan xildhibaan raadsado odayga wuxuu ugu xiraaya lacag waxyaabo kale ugu xiraaya ama wuxuu ugu xiraaya da tusaale da'daas ma gaarin waqti lacag lagu tab- lagu tabcadana ma gaarin waxaan u baahanahay inaan ka qayb qaato siyaasadda awoodeedana waa le waa ka qaybgeli karaa waxaa imaanaya nin ani iga da-weyn lacagna wata laakiin waxqabad muuqda aanaa samayn karin La- maanta markay dhacdo marka lacag in laygu faano oo lacag meesha layga saaro aniga ahaan waxay noqonaysaa marka inaan ka niyajabo midda kale caqabada kale haysatana waxay tahay markii la rabo jagay in la magacaabo haddii da ay ku xiran tahay iyadana waa culeyskeeda leedahay qofka dhalinyarada asoo waxgal ah oo wax walba samayn kara ah, waxay noqonaysaa markaa sow eh, dhan walba in macnaha ciririgaas uu kaga yimaado ka qayb qaadashada siyaasadda haddii dastuurka si saxana loo raaco qof walbana waxqabadkiisa lagu muujiyo ani ahaan waxaa aaminsanahay dhalinyarada inay wax badan ay siyaasadda ka qayb qaadan karaan wax badanna ay samayn karaan dastuurka waa haddii wadadiisa wanaagsan oo sidii toosoo loo raaco cabdimaalig caqabadaha hadda dhallinyarada haysta ee hortaagan kuwa ugu waaweyn maxaad nagala wadaagi kartaa Eh, xaqiiqatan saaxiibka siduu ka dhawaajiyay waxaan aaminsanahay in odayaasha yihiin Eh, dhallinyaradu maanta waa walaal waa gacal waa saaxiib Eh, beel ama reer midna toona iskuma tafaquuqaan Eh, qofkan dhallinyaradana marka uu siyaasadda leeyahay uu soo geliyo kama lahan xoole ah ka tacabtid oo hanti ah ka samaysatid wuxuu isleeyahay ummadda soomaaliyeed waxa ugu qabatid ilaa asagaa dhib iyo rafaad kusoo koro burbur kusoo koray mustaqbalka jiilka dambe aa badbaadisiis buu leeyahay sidaa la ajligeed odayaashu waxa ay samaynayaan qof oday ah oo da-diisa aan dareemi karno inuu nin weyn yahay oo wax m- ku fakeraya macnaha wixii sagaashan iyo kowdii laga soo gudbay inay soo saaraan sidaa laajligeedna waxay noqonaysaa qofkaas inuu waxba qaban hantidii ama lacagtii uu odayaasha uu siiyey inuu dib uga soo ceshto afarta sano uu isleeyahay lacagtii kaaga baxday ee doorashooyinka kusoo gasho xildhibaannimada tacab ayaa waxay noqonaysaa waqtigu ku dhumaya Eh, hadduu hadda sharcigan waxa ku qoran qofka ee, dastuurka waxa ku qoran xildhibaanka wasiir buu noqon karaa marka xildhibaankii qarashka geliyey oo issoo saaray oo haddana oday ahaa oo odaygii u tegay ninka dhalinyarada boos ka cadhirsaday lacagta uu ku soo baxay xildhibaannimadii buu wuxuu ka dhex raadinaya wasiirnimadii wasiirkii la rabay inuu u qabto dadka u qabto ee, sha- hawsha u qabto ayuu wuxuu sameynayaa inuu lacag ka tabco dowladnimada ama xilkan lagu adeeganayana waa meerto waa wareegto waa tilkala yaamanu dawi laha binaas maalinba meel bay joogtaa adduunyadu Eh, sidaa liajligeed qofkan wuxuu sameynayaa ma u fikerayo dhinacii fiicnaa iyo maxaa reebi kadhaa taariikh maxaad ummadda u qaban kadhaa maxaa wasaaradan ka keeni kadhaa maxaa xildhibaannimadan ka keeni kadhaa wuxuu u fikerayaa siduu akoonka wax ugu shuban lahaa marka waxaan is dhihi karaa caqabada ugu weyn ee dhallinyarada siyaasadda ka haysata eh, waa odayaasha iyo four bonty five ka jira four bonty five haddii laga gudbo waxaa soo bixi doonta dowladnimo iftah ee, ummadda soomaaliyeedna mid ay ku tahay dhallinyarada mid ay- caqabada ugu weyn siduu saaxiibkay ee, xawaari ka dhawaajiyey waxa ay tahay waa odayaasha annaguna dhallinyaraynu nahay Ee, waxaan aaminsanahay inaana hanti aanan ka abuuran dalke dal qurux badan aynu abuurayno hantiduna dal qurux badan markii la abuuray ay kasoo dhexbaxdaa ee aan ka fikeri doonana mustaqbalka ummadda soomaaliyeed marka caqabadaha ugu adag oo haysta xagga siyaasadda waa four bounty five kan oo sharciga dastuuriga aan ku qornayn oo wax afka laga ansixiyey ah oo lagu dhaqmo dhaqan ah iyo odayaashii iyo waxaa weeye qofka dhallinyarada gees gelinayay maahmahyo waxaa jira odayaashu isticmaalaan oo ay dhahaan ee, ruuxa ninka dhallinyarada intuu geed ka boodo tale ka boodaa ma ahan xaqiiqatan Ee, annaguna waxaan leenahay ninkii tintiisu madoodahay bay tabar ku hadhay wax qaban kara marka waxaa waaye haddaan dhallinyaro nahay ee, dhallinyartu waa quwad ama sharaf uu leeyahay dal waliba waxaad fiidin kadhaa dalka malaysia fiidin kadhaa oo waxa maanta malaysia heerka u gaarsiisinta gaarsiiyey waa dhallinyaro marka waxaan dhihi karaa caqabadaha ugu badan oo haysta xagga odayaasha weeyaan Een, rajada laga qabo habkaas in laga gudbo dhalinyaradu ilaa inta ayay filayaan in laga gudbo sanadaha soo aadan xaqiiq ani ahaan waxaan aaminsanahay in waqtiga gabagabo gabagabo uu ku dhow yahay waqtiga odayaasha in dhamaasho ay ku dhowdahay oo aad iyo aad looga sii tallaabayo hadda waxaa inoo muuqda xildhibaano oo ah eh, dhalinyaro Eh, laba dowladood ee hore ama kuwii ka horreeyabo waxay ahaan jirtay odayaal inay tagaan laakiin hadda dhalinyarada inta badan imaanaysa dhalinyarada haddana waxaa kuusii muuqata inay haddana wasiiradii ama wasiiru dowlayaal ay noqonayaan marka waxaan filaynaa waqtiyada ugu dhow uguna macquulsan in laga tallaabi doono wax la yidhaahdo oday Een, hadda waxaa la sheegayaa inay dhici doonto doorasho one man one vote. meelahaasoo kale dhalinyarada jaanis weyna uga jira ilaan qof walba wuxuu kusoo bixi doonaa waxqabad wax waxqabad in- muuqda inuu sameeyo dhalinyarada way ka firfircoon yihiin odayaasha wayna ka waxqabad fiican yihiin qofka dhalinyarada ah dhaqaaq walba isagaa sameeya ninka odayga ee la doortay asagaa soo saara asagaa soo saara cambain ha u sameeyo ama wax walba ha u sameeyo isagaa soo saaro meeshuu isaga soo saarlaa waxay noqonaysaa marka qofka inuu isaga hadda soo saaro wayna awoodaan dhallinyarada waxaan rajeynaynaa marka waqtiyada ugu dhow in laga tallaabi doono lagana bixi doono oday sida aniga aragtahan aan aaminsanahay doorashooyinka soo socda inay ka soo muuqdaan xildhibaanada wasiirada dhammaan inay dhalinyar noqoto dalkan dhalinyar ay gacanta ku qabato insha allah waaya cabdimaalig saadaashaada in dhalinyaradu ay helaan fursad sannadaha soo aadan ilaa intay qaadan kartaa bal filashadaada xaqiiqatan waktigii dhalinyarada haddaaba la joogaa waa taagan tahaba waa waktigii dhallinyarada ay guulaysan lahaayeen ay siyaasadda ku biiri lahaayeen sababta keenaysa in dhallinyaradu maanta awood yeelatana waa aqoonta waxaa jirta xildhibaan waxna ma qori jirin waxna ma ku darsan jirin baa la dhahay yaa sheega yaa sheega doodwadaaga xildhibaanada maalinkii u dambeystay waxaa la dhahay gadaalu istaagay fartuu taagtay marka waxaa la islaa ninkan wax badan buu soo wadaa ninkii saasa wuxuu dhahay suuli baan u socdaa marka waxba ma yaqaano oo waa jaahil marka waxaan dhihi karaa isbedelka iyo waqtiga hadda la taagan yahay dhallinyarada iskale waqti dheer maba ahaanba waa waqtigii dhallinyarada sababtun waxay tahay dhallinyarada waxbay baratay dadku markay wax bartaan waxay ka gudbayaan aniga annaga way ka gudbayaan waxay u gudbayaan ummadda guud mujtamaca guud oo ummadda soomaalida ka fikeriyaan ma jiro qof dhallinyara oo maanta u fikeriya beeshiis ilaa u fikero soomaali ahaan marka waxaan isdhihi karaa waqtigii dhalinyarada waqtiba uma harinba odayaasha waqtigooda waa dhammaaday dhaqaajiya dhiigga dhalinyaro baan leeyahay waqtigeenii weeyaan hore aan u socono waayahay arrinta kale ee ah in xisbiyo dalka laga hirgeliyo dhalinyarada say fursad u siin doontaa ama say uga dhex muuqdaan ilaa iyo hadda inta jira ee xisbiyo ah hadda xisbiyada inta badan waxa gacanta ku haayo waxay tahay dhalinyaro oday janis uma haayo aragtideyda inuu macnaha bulshada uu ra'yigii xisbigaas uu lahaa inuu ka gado janis uma haayo haddii uu u helana waqti aad u tira badan uma siin karo laakiin qofka dhallinyarada ah energy haaya wuu firfircoon yahay aadan u sarreeyaa marka xisbiyada waxay inta badan adeegsadaan ama u shaqeeya waxay ta dhalinyaro hadda dunida casriga ah way kasoo gudubtay in oo bulsho meel lasoo keeno wax loo sheego dhammaan social media tagan tahay dhalinyaradana waa dhalinyaro aad aad ugu firfircoon dhanka social media aqoontooda baaxadda alaane waxay sameynaysaa in ay bulshada wax walba ka dhaadhicin karaan xisbi walba xisbigu ka dhalinyaro badan yahay wuu ka hormar wuu ka hormarsiisan yahay aragtidayda sababtaas aan leeyahayna waxay tahay maanta dhalinyarada laba dhinac u ah kuwa mucaaradkan dhalinyaro ay adeegsadaan muxaafidkan dhalinyaro ay adeegsadaan kuwa mucaaradka ah dhallinyarada sababtay u adeegsanayaan waxay ogyihiin dhalinyarada inay erji hayaan oo ay aad iyo aad ula dagaali karaan dadka mucaaradka dadka oo kuwa kale dadka iisheeg oo kalena oo muxaafidka ahna sababtii ay dhalinyaro u adeegsanaya waxay tahay waa energy hayaan mucaaradkana aaday ula dagaali karaan marka xisbiyada awood way ku leeyihiin wayna ku yeelanayaan dhaqaaq tiro badanna way sameynayaan xisbi walba xisbigu ka dhalinyaro badan yahay xaqiiq wuu ka horumarsan yahay sidaa aaminsanaha reediyow himilo boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa dastuurka dalka awood intee la-eg ayuu siinayaa dhallinyarada martiduna waa xawaare baashi iyo cabdimaalig nabadoonka waan isku soo laaban doonnaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida waata cabdimaalig arintan ah xisbiyada iyo dhallinyaradu inay fursad ka helayaan ilaa iyo hadda kuwa jira say fursad uga heleen mustaqbalkana say uga qayb qaadan doonaan xaqiiqatan hadda sida ay u muuqato oo axsaabta la sameynayo sharciga doorashooyinka hadda waa la ansixiyey sidaan ognahay madaxweynuhu waa ansixiyey haddii sida ay tahay hadda ay ku socoto oo axsaabta la dhaho waa la dooranaya waxaa weye iyagaa wax soo dooranaya xaqiiqatan waxaan aaminsanaha dhalinyartu fursad weyn bay ka helaysaa oo waxaa waaye maantaba la joogaba oo hadda ah waxa axsaabta gacanta ku haya waa dhallinyarada dhallinyaradana fursado aada u weyn bay ku helayaan nooc waliba ay dhallinyartu saan kuu sheegay horeba kugu soo sheegay dhallinyartu waa seef laba af leh dhankii loo adeegsado ayay u dhaqaaqaysaa oo waxaa weeye mar wali wanaag haddii loo adeegsado wanaaggaasi qaban hadday xumaan loo adeegsado xumaanta ay qabanayaan marka hadda dhalinyartu intii xumaanta qaban jirto intii jaahiliinta ahayd bay ahayd waaba dhammaadeenba ma jiraan baa la dhihi karaa maanta dhalinyaro aqoon-yahanaa boqolkiiba sagaashan weeye dhalinyarada soomaaliyeed oo qof wali waxbuu bartay fursad waxay haystaan maanta dhalinyartu boqolkiiba sagaashan ah oo axsaabta ay ka heli karaan qof waliba oo hibadiisa iyo hankiisa meeshuu gaarsiisan yahay uu ka heli karo uu kasoo dhex muuqan karo siyaasada nooc uu rabo marka sidaas liajligeed qofkaasi haduu doono inuu xildhibaan noqdo bartaasu ka noqon karaa hadduu wasiir noqdo rabo inuu noqdo xaggaasu kasoo noqon kara xildhibaan hadduu rabo xaggaasu kasoo noqon karaa oo sababtoo ah qolo waliba oo markaas ku badata baarlamaanka ayaa waxay noqon doontaa aqlabiyadda dowladda oo madaxweynuhu kasoo bixi doono marka sida liajligeed waxay ila tahay aniga cabdimaalig ahaan dhalinyartu fursaday maanta haysato mid soo martay hore ma ahan maanta fursadda ugu qiimaha badneed ay haystaan cabdifatax dhanka iska warqabka dhalinyarada markaan eegno deegaano kala duwan ama waxaa jira si kale maamullo deegaano kala duwan ka kala arimaya waa sida iska warqabkooda
waqtii hore iyo hadda horta dhalinyarada aaday u kala duwan tahay waqtii hore waxaa jiri jirtay dhalinyarada in ay ahaan jirtay dad aada u kala tafaraaruqsan laakiin hadda waqti xaadirka markii la taagan yahay qofka dhalinyarada ah wuu bixi karaa wuxuu aadi karaa goob kale oo meel kale asoona adeerkiis joogin abtigiis joogin eedadiis joogin awowgiis joogin qof uusan ka aqoono oo qaab qabiilahan uusan iska tegin uu ku tagaayo magaca dhalinyaronimo uuna ku xiraayo qof kaleo dhalinyaro ah tusaale marka aniga tusaale aan rabo hargeysa oo kale adeer abti ayay awow waxaas dhan ma maraayo waxaan marayaa qof dhalinyaro ah waxaan leeyahay niyo magaalada aan soo socdaa waxaan uga baahanay waxaas waxaas iska warqab waxaa jira aada u sarreysa laga soo bilaabo sanadadii labada kun afar iyo toban laba kun shan iyo toban lix iyo toban ilaa iyo abtanow dhalinyarada aada isu dhexgaleen waxaad waxaad u malaysaa dhalinyarada inay ku daaleen wax la yiraahdo adeegsi qabiil in qofkan la dhaho meel hebel adeerkaa iskale meel hebel abtigaa iskale maamullo kala badanaa maamulo badanaa dalka ka jira oo aada iyo aad u tiro badan nin walbana meel ay u xiran tahay laakiin dhallinyarada xuduud ma lahan meel u kala xiranna ma jirto dhallinyarada dhan way isdhexgashay aadana isku wada fahamsan yihiin isla qodobkaas xilligan waa sida isdhexgalka dhalinyarada adoo deegaanada kala duwan fiirinaya xaqiiqatan dhalinyaradu maanta maalin ay ka fiican tahay may soo marin oo sababto ay tahay qof dhallinyaraha maanta reer ama jifo ama qabiil kuma tago meeluhu uu rabo wuxuu ku tagaa qofka dhan ay isfahansan yihiin qofka isku ra'yiga yihiin ayay isku siyaasad yihiin qof waliba qofka isku mabda'a yihiin ayay isku han yihiin sidaas liajli qof waliba wuxuu raadsanaya qofka saaxiibkiisa haddii maanta adigoo rabay baydhabo inaa aadid ama adigoo rabay inaad garowa aadid ma dhehaysid maanta adeerkay miyaa jooga mase abtigay baa jooga xaalad waktigaas ah waa lasoo maray laakiin maanta ma taagnay xaqiiq ma taagna xaqiiqatan in badanna dhalinyarada xog ogaal ayaanu ahay siyaasad hadday noqoto haddii arrimo bulsho noqoto haddii waxyaalo badan noqoto maanta dhalinyaradu waxa ay taagan tahay inay meel waliba xorriyad u tahay hadday siyaasad noqoto haday haddii hadda waxaa waaye maamul goboleedyaa jira oo siyaasad noqoto laakiin qofkaas deegaan kasoo jeeda unbuu ku ekaanaya oo waxaa doorasho xagga doorashada markii laga hadlo laakiin xagga isdhexgalka bulshada meel xiran maanta ma jirto dhalinyaradu waa isdhex martaa waa walaal waa gacal waa isku gudbaan waxaa weeye soomaali dhaqankeedana wal dhaqan islaambu iska ahaa saasoo taana dhaqankii soomaalinima ayaa usii weheliya oo waxaa waaye nabadna wayn dhacday alxamdulilah marka dhalinyarta maanta markii la fiiriyo xagga bulshada wax xindaaba ma lahan laakiinse xagga xagga siyaasadda xoogaa four bonty fivekaas qofka deegaanka kasoo jeeday deegaan kale lagama dooran karo hadduu kasoo jeeday meesha la yihahdo garoowe baydhabo lagama dooran karo mitaal ahaan haddii baydhabo kasoo jeeday galmudug lagama dooran karo sidaas awgeed waxaan rajeyneynaa sharcigan hadda la qorayo inuu noqon doono sharciga xagga siyaasadeed isku furi lahaa maadaama xaggii bulsho isku furantay oo indhihii dhalinyaradu ay furantay waad mahadsantihiin qeybaha dambe ayaan markan kusii saqaynaa dastuurka dalka hadda waa qabi qoraal fursadaha la doonayo in wax looga bedelo dhalinyarada sidee ayaa looga qeybgeliyaa ama maxay ku yeelan karaan dowr ahaan
horta aragti ahaan dhalinyarada horta bulshaday ka mid yihiin wax walba ama qodob walba oo dastuurkaas ku qoran iyagana wuu quseeyaa laakiin qodob cada oo hadda jira la leeyahay qodob hebela dhalinyarada la siinaya oo si toosa ma jirto marka qodobada wax laga bedelaya waxaan rajeynaynaa in macnaha siyaasad ahaan ay ka saari doonto meesha wax la yirahdo four point five in lagu qaybsado four point five wax badan oo xadiday qof maanta aad ka aqoon badan tahay aad ka aragti wanaagsan tahay aad aad iyo aad uga fiican tahay waxaa arkaysaa boos adiga a u qalanto isaga joogaa dhanka marka la fiiriyo jagooyinka dowladda oo kale four point five waa lagu qaataa si walba ay noqotaba marka sharciyada wax laga bedelaya waxaan rajeynaynaa inay noqoto dhanka four point five-ka iyo dhanka siyaasadda oo kale markaas dhalinyarada jaanis ay ku yeelan karaan laakiin hadda qodob cad oo qiixayo oo laleeyahay dhalinyarada waxay ku leeyihiin qayb noocaas ma jirto sababtanaba marka aragti ahaan marka aniga fiiriyo sababta loo sameyn waayena waxay ila tahay in ay ka mid yihiin dhalinyarada bulshada bulshada inay ka mid yihiin bulshada oo isugu jirta oday waayeel dhalinyaro caruur haween dhammaantood oo isugu jirta intaasay ka mid yihiin marka arrinteeda markaan fiiriyo fursadaha lagu saxayo dastuurka qabiyo qoraalka ah ilaa intee ayaa loo ogolaadaa awood ahaan in dhalinyaradu ay ka qayb qaataan ama ay wax ka ogaadaan qodobada xasaasiga ah ee mudan in la bedelo
xaqiiqatan dhalinyarada waxaa sharciga loo qoriyo loo dejinayo waa ayaga ayagaa iska leh dadka dejinaya aqoon-yahanadana biri way tegayaan maanta waktigooda waa lixdan iyo toddobaatan iyo siddeetan sidaa la-ajligeed waxaa loo dejinayo sharciga waa wax jiri doona abdal aabidiin oo waxaa weeye aan marna aanan suuli doonin oo annaga macala aan dhaafi doono dhallinyarka ahaan oo sharciga wuxuu noqon doonaa wax haraya baaq ahaan wixii adduunyada jooga markaas jiil dambe ah marka waajib waxaa ah dadkan sharciga loo qorayo ama loo dejinayo dhallinyarada maadaama ay yihiin inay wax ka ogaadaan oo talo ku darsanayaan waa sababta kaliftay wasaaraddu inay tala wadaag ka dhigto dhallinyarada mar walibana waxaa waajib ku ah waxayna dhallinyaradu ogeen sharci ahaan in la dejiyo waxaan waa adduunyo waa isbedelaysaa maanta barta ay joogaan innagaa tegayna sharcigaana khubaro naga aqoon badan ayaa qoris oo soomaaliyeed dhallinyarta aqoon-yahanadan inay ka qayb galaan waa waajib meesha yaala marka waxaan leeyahay aniga cabdimaalig ahaan sharci haddii la dejinayo sharcigu marka hore kasoo bilowda tala wanaag sidee buu yahay see la yeelaya waxaanu ognahay four bonty five-ku xaq ma ahane waa xal xalkiina nabad baa lagu hela haddii nabad lagu helana waa in xaqii la raadiyaa maadaama xal u ahaa marka wixii lagu raadin lahaa xaqii waa sharciga sharcigaasna marka in aan tala dhinac ka qaadano oon qeybteena ka qaadano waa waajib meesha yaalla haddayse dhallinyaradu waxba ka ogeenna waxa annaga nagula gowracay weeyaano weligiis alio sidaasu ahaanay qabiil qoraalkaasu taagnaan doonaa oo ma dhammaystirmi doono haddii laakiin tala wadaag laga dhiga dhallinyaradu ay qeybteedii awoodda larjigeeda geliso wax badan ayaa kasoo baxaya cabdifataax buugga qabiyo qoraalka dastuurka haddii ay kuu suura gashay inaad qodobadiis wax ka akhriso ama dul marto maxaad ku aragtay oo is leedahay hala bedela ama qodobada ilaa hadda aan aada ku qeexnayn aada iyo aad horta waxaa jirto qodobo la rabo in aada loo qeexo tusaale awoodaha awoodaha marka laga hadlayo oo kale maxkamadaha oo kale inta badan aada looga hadlay iyadoo maxkamad laga hadlay welina ma jirto maxkamad oo dhexe oo dalka uu leeyahay tusaale dalka doorasha one man vote ka dhacayso one man vote haday ka dhacdan waxaa loo baahan yahay in maxkamadii kala saari lahayd oo doorashadaas ansixin lahayd welina ma jirto marka qodobadaasoo kale waxaa fiicnaan lahayd in aada loo caddeeyo in aada loo caddeeyo aragtida markaan fiiriyo qodobo kaleo way jiraan oo u baahan in aada loo caddeeyo oo hal ilaba aan la dhihi karin waad mahadsantahay isla weydiintaas haddii aan hordhigo cabdimalik faqrooyinka dastuurku waa isku soo laalaabanayaan xaqiiqatan waxaa laga yaabaa aada waxaan ula yaabaa awoodsiinta ee maamul goboleedyadoo kale faqarada markuu kasoo hadla midda dambe midda koodbaadana wuxuu ku siinaya dowladda awood ku siinaya marka wuxuu hadday markaas qabyo qoraal yihiinna wax dhammaystiran ma jiraan oo ana dastuurka marka akhriyo haba mid cusub baa soo baxaya oo waa la taftiraya unbaa la dhihina waxba lagu darin marka lama dhihi karo hadda dastuurka waa lagu dhaqmaa xaqiiqatan dastuurku waa qoranya lama hirgelin lagumana dhaqmin sababtoo ah maanta xaqiiqada jirta waxay tahay four bonty five aa lagu dhaqmaa ee dastuurka qorana maanta waliba qabiyo qoraal wax looga dhaqma waa wax yarba sida shuruucda maamul goboleedyada waxyaalahaasa looga dhaqmaa marka dastuurka akhrintiisa haddaan maanta xifdiyo wax faa-iidaa kama keeni karo macnaha waa ku wareeraysaa un ilaa sharciga la dhammaystiro kabacdina la ansixiyo laguna dhaqmo waxaana in wax la qoro waxaa ka muhiimsan in la hirgeliyo lagu dhaqmo waa hirgalay waa lagu dhaqmay in la zuuliyana waxaa waqti bay qaadan doontaa laakiin waxaan rajeynaya insha allah in dastuurka la dhammaystiri doono markan gabagabada ayaan isla joognaa doorashada hadda la filaya dalka inay ka dhacdo caqabado ayaa la tilmaamaa inay jiraan caqabadahaas maxaa ku muuqda adi ahaan oo ilaa hadda jira
ani ahaan waxaa ii muuqataa caqabado aada iyo aada u tiro badan one man food in la qabtaa waa wax aad iyo aad u wanaagsan meeshana ka saaraya anaan lacag badan iyo anaa awood badan qof walba waxqabadkiiska iyo awooddiisa kusoo bixi doonaa uu bulshada ku dhex leeyahay maanta one man one food ha la qabto sidee loo qabanaa su-aal taagan dalka waa ognahay ma wada xasiloona oo boqol kiiba boqol dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii heshiis boqol kiiba boqol ma ahan dar hadda waxaan u jeednay puntland shirkii ka dhacaya oo tashiga ahaa in puntland totally guud ahaan ay qaadacday ama ay diidayba in madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqayba doorasho one man food inay dhacdo way noo fiican tahay laakiin waxaa taagan sidee u dhacaysaa sidee u dhacaysaa su-aashaas weydiinta mudan caqabada kale iyo muuqatana waxay tahay haddayna waa soo sheegay maxkamadda ma jirto maxkamadda dhexe oo awood siinaysa qofkan markuu guul tusaale maxamed cabdullahi farmaajo ku guulaystay sidee qof la tartamaya wuxuu keeni karaa dacwo sidee intee kala saaraysa ama maxamed cabdullahi farmaajo laga guulaysan karaa dacwo imaanaysa yaa yaa yaa go-aankaas gaaraya waa mid marka dhan walba markii loo fiiriyo ani ahaan aragtida dalka waqtigan la taagan yahay wan mamanfod ma dhici karto dalkan soddon sano ku dhawaad uu burbursanaa in isla hadda in uu galo doorasho wan mamanfooda waxay u baahan tahay waqti dheer aad iyo aad u diya aad iyo aad loo diyaariyey iimana muuqata waqtiga hadda dowladda dhexe u harayna waa waqti aad iyo aad u kooban waa bilooyin bilooyinna ma dhihi karo marka waxaa lagu diyaarin karaa sharciyo wanmawanfooda marka waxaan leeyahay aragtida intadan kusoo koobaa waataad maasanta cabdimali aan hordhigo xaqiiqatan doorasho qof iyo coda ma dhici kadho sida ay isku dhaceen waxaa jirta tirokoob sax ah oo shacabkii lama hayo meel waliba ka dhacayso doorasho in dad tirokooban laga helo dadka codaynaya intay yihiin siduu saaxiibka dhawaajiyey ma jirto marjic loo laaban doono maxkamad sare oo wax kala saari doonto ma jirto oo wax maanta la dhihi karo wadanka amnigiisa boqolkiiba boqol waxyaala badan badan deegaano badanba waxaa weeye wax si ka yihiin oo si kale ku maqan marka xaqiiqada laga hadlo ama yaa ishee runta la isku sheego ma sheegin doorasho dadban oo lagu laaban doono oo qofka xildhibaanka waxaa soo dooranaysa beeshiisoo kale oo reerkiisa markuu u tago adiga reerkiisa waxaa soo dooran kara saddex boqoloo adiga oday ama saddex boqoloo oday ama dhalinyara isku jirta ergasaasa oo degmo waliba inta xildhibaan ka soo jeeda shacabkooda usoo codeeyaan marka xildhibaanada lasoo doorto kabacdi deegaana laga soo doorto loo laabto doorashadii madaxweynaha sidaa kabacdi xildhibaanadu ay ku doortaan madaxweynihii waa doorasho la dhihi karo waa macquul ay ila tahayna siday hadda dowladdu ku wado wax inay ila muuqato saas inay tahay oo ayna marna aysa dhici karin shacabka muqdisho ku nool oo dhowrka milyan ah inay hadda soo baxaan doorasho u dareeraan sababa jira awgood in shacabku lana dareemi karo sababaha jira marka waxay ila tahay doorasho qof iyo cod ah marnaba suurtagal ma noqon doonto oo ma dhici doonto laakiinse mid u dhow oo u eg baa la sameyn doonaa insha allah dhammaad samale waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen xawaari baashi iyo cabdimaalig nabadoonka inta aan mar kale hawada isku maqli doonno nabad iyo caafimaad